hoosandhiyow iyo kakoya qiimaga shidaalka lakashalgada suuqyada magaalada jowhare ee gobolka shabeellada dhexe taasoo sababa nagati in bulshada jowhare iyo baabuurtiyo ka rahan beese eedan yara qaar kumada baabuurtu dadka wadow ee daraawalada aan iska gooyeeya muqdisho iyonay jowhar iyonay jowhar xaafadoosha shalgadiisan ee bajaajiaalka iyayo ku hadaleen arrintaasiti markii baabuurta qaali lagu raacayay shidaalka xilligaas qaaligu ahay liitarkii hal doolar iyo bar u ahay haddana waa shidaalkii oo soo dhaco noqday liitarkii hal doolar saasaa sababta iyo wadadii oo hadda waa jilaal xilligii hore wadada roobay eeday dhiiqay eeday xilliga dhiiqataana waa ogtaa wadada ay u dhexayso muqdisho iyo jowhar wadadii waxay naqaysaa maalin socod haddana afar saacadood saddex saacadood baa wada socaha marka intaasaa sababta dadku baa uu leeyahay mid ay daruureedka eber bisi waa qaali ahay jiray mafahanti maanta baabuurka hadda todoba dollar lagu raaco waay bisiinku waa soo raqiisay bisiinkiisa uu soo raqiisay todoba dollar sideed dollar saasoo hadda beesa u dhigoonaa ebil qalco waaye bisiinka qalin u ahay mar mid laba dollar iyo todoba dollar todoba dollar waa shacabka hadda ugu faraxsan yihiin aniga ugu faraxsannahay shidaalka awal wuxuu ahaa soddon iyo sideed soddon iyo sagaal afartan hadda laakiin maasha allah labaatan toba mara ma aad iyo aad u raqiisu noqday haddana waxaan jeclahay insha allah hadda xeel dambeeya inuu sii raqiiso hadda wax dhibaata kuma qabno shidaalka labaatan iyo todoba waa iska shaqaysan karnaa awal laakiin xoogaa sicirku zaa'id u ah maasha allah hadda tan laakiin waa ku kalsoonaa labaatan todoba waa imin labaatan todoba waa ilaa laba mar ama saddex jeer lacagtiisa waa ku shaqaysan karaa waanu qanacsana maasha allah aniga waxaan ka shaqaystaa mooto bajaaj alxamdulilaahi islooro shidaalka waan ugu qaalsanaay hadda alxamdulilah waa hadda waxayar waa noo soo raqiisay alxamdulilah haddii oo u nahay degmada shabeellaha dhexe ee juhur haddaan nahay bajaadliyaan nahay waa alxamdulilah hadda nolol maalmeedkeena okay waa wax naga maqamalaa shidaalka waa noo soo raqiisay waanu ku faraxsanahay insha allah dadka ganacsatada gadaayan shidaalka ee kaalimo shidaalka yayoona ku hadaleen walyaabo sababay qiimo dhimistaas iyoonay awal hore qiimiga la shalgadaday iyo hadda qiimaga iyo naftadana waa sidoo kale diisel iyo batrola la kala dhahaa naftada waxay maraysaa dhibic sagaal ebel waxay ahayd labaatan iyo lix haddana waxawaaye labaatan iyo todobo farqi yaraa u dhexeeyo shidaalkii hore qiimihii hore oo kacsanaa jiray maadaama ay wadamakaas dagaal iyo waxyaaba ay ka jireen hadda laakiin sarihiisa aaduu hooseeyaa maasha allah dadkana waxawaaye way shubtaan maasha allah waa wallaa hadda waxay dareemayaan farxad shidaalku uu soo raqiisay qiimihii hal doolar iyo bar meesha uu ka maraya hadda wuxuu maraa hal doolar way ku shaqaysan karaan waa iska caadi waxaan ka mid ahay shidaalayda waagii hore shidaalka qaali uu ahaay hadda alxamdulilah aaduu noo raqiisay fuusada shidaalka hadda waxaan gadaynaa laba boqol ama boqol iyo sagaashan basiinkana haddana waxaan gadaynaa boqol iyo sagaashan litarka hal doolar alxamdulilah ilaah noo gargaara barwaaqo waaya hor adduunka kastoo qallaas ka jiri hadda alxamdulilah shidaal waa soo galay waagii hadda lamagu jiro oo ii sheego beeraa la falay lamagu jiro hadda xilligii jiilaalka waaye sidaas daraaddeeda u urqaysay markuu roob da'a naftada waa qaaloobay hadda jiilaal waaye naftada waa soo urqaystay basiin waa soo urqaystay alxamdulilah dadka shidaalka aan siino oo dadna sii faa'iido oo meelo kale kusii gataano sida tuulooyinka makiimaka waa siinaa wax kasta ilaa qofkii onaga sii faa'iido waa sii siinaa motoorada waa siinaa beeray ku waraabsadaan beeraa aday ugu waraabsadaan motoorada sidii hoomeyaalka nohoyaalka